howlgal ay sameeyeen ciidamada booliska ee degmada hadhowbleeyaha ayaa waxa ay ku soo qabteen rag ku eedaysan dilka iyo dabargoynta duurjoogta ah taasi oo horey emarro mamnuucisa uga soo saareen maamulka degmada dhobley ee gobolka jubbada hoose taliyaha amniga ee degmada dhobley oo warbaahinta la hadlaya ayaa faahfaahin ka bixiyey howlgalkan ay sameeyeen isagoona digniin adagoo u diray dadka ku howlan ogaarsiga taasi oo dhibaato xooggan ku haysa deegaanka waxaan rabnaa inaan ka hadallo xasuuq lagu sameeyey ugaadhi waddanka oo ahayn biloodi oo loo qastay in la cuno laakiin ah mid ganacsi ah waa ganacsi baan dhihi karnaa maxaa yeelay xoolo idil oo socday oo xagal ahaa in xabad rasaas la huwiyo oo dhulka lagu daadiyo wax la garan kara maaha waa xasuuq aan maxaan ku rahdaa xilkasnimo aan ahayn waa dad xun oon ka fekeraynin dalka iyo dadka iyo maxaan ku rahday xayawaanka ku dhex nool midnaba ugaadhan waa la joojiyey mar hore iyada iyo dhirtaba in la guro oo maxaan ku rahda dhirta qoyan dhuxo laga samaysto ugaadha in la laayo noocay dooni ma ahaato waa la joojiyey anamay laba sano ka hor ayay ahayd baan filayaa saas maahayn laba sano ka hor ayaa la joojiyey ugaadha iyo maxaan ku dhaha dhirta dhammaantood si maaragtay wadajir ah ayaa loo joojiyey waxaa loo sameeyey dad ka shaqeeya oo degmadu ay lahayd oo loo adeegsaday inay maaragtay la socdaan oo ka shaqeeyaan dadkii waxaad moodaa iyaga laftooda xoogaa inay yar caajiseen oo ayaanta taataa ugaadha leynteedii ay soo noqotay shalay galab waxaa la laayay ugaadha aad arkaysaan ee meesha daadsan waa saddex neef oo waaweyn oo geri ah oo xoolaha midkooda ugu qiimo badnaa ay ka mid yihiin ugaadhaasoo hadda waddanka aad mooddaa inay kusoo noqnoqonayso yaa laga hortegahayaa oo haddana laga caydhinayaa si xuna qaab darro ahna loo leynayaa marka arrintaasi waa arrin xun oo aan loo dulqaadan karin waa ummadda maxaan ku dhaha waddankeedii iyo maxaan ku dhaha xoolaheedii oo si xun maaragtay loo isticmaalaya oo loo leynayo arrintaas waxaan ka soo jeedinaynaa digniin culus ciidamada boolisku way shaqeeyeen aad bay maaragtay arrintaas uga soo horjeedaan u dadaaleen waxaa lagu soo helay xoolahaas si maaragtay dayday ah lagu soo helay magaalada ayaa la rabay in lasoo geliyo waanu ogaanay kabacdina waan ka hortagnay oo maxaan ku dhaha howlgal baan ka samaynay waan ku guulaysanay saddexdaa neef iyo labadii qof oo markaa gacanta ku hayso wadatay iyo mid baxsaday oo iyaga saddex ku ahaa saddexdaasay ahaayeen mid marka uu naga baxsaday labadii kaleeto iyo waxay wateen baan markaa soo qabanay si kastaba ahaatee duurjoogta kasii dabargo-aysa dalka ayaa waxaa loo sababeynaya abaaraha soo noqnoqda iyo bilaamicna darrada loo laayo